بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxa aynu ogsoonahay in bishii barakada badnayd ee ramadaan ay ina soo hadhaysay aada iyo aadna inoogu soo dhowdahay qofka cibaadadu dhadhan u samaynayso iimaankiisu uu qawiga yahay aad buu ugu farxayaa waan u jeclaysanayaa bisha soo geliddeeda qofka laga yaabo in iimaankiisu daciif yahay ama nin sooreedka ah ee hunguriya wixii la mida ka fikirayaa waa laga yaabaa inuu ka diiqadooduu idhaahdo war bishii gaajada la ysku waajibiyey baa soo socota marka waxaan filayaa inoo rajaynayaa inaynu nahay kuwa bishan ku faraxsan soo gelitaankeeda jaanis weynna way noo tahay inuu ilaahayna waafajiyo intaa kadib kelmadda aynu odhanaynaa waxa ay la xidhiidhaa laba qodob oo kale ah inaynu tilmaanno khasaa'isu haada shahri bishan waxyaabaha ay la goonida tahay ee u gaarka ah ilaa lix iyo toban shay baynu ka sheegi doonnaa insha allahu waxaynu ku xigsiin doonnaa maxaa habboon wakhtiga aynu ku sugannahay bisha ramadaan inaynu qabanno waxaa saddexaadoo aynu kusii xigsiin doonnaa akhtaa'ada ama gafafka dadka qaarkood ay galaan inaynu baraarujinno saddexdaa arrimood baa kelmaddeennan saacadda soconaysa insha allahu tacaala aynu ku soo koobi doonaa waxaa aan ka horraysiin lahaa intaa walaalayaal muqadima fi lmowduuc waa kayfa naciishu fii ramadaan mowduuca aynu ka hadlaynaa ama cinwaanka muxaadaradu kayfa naciishu fii ramadaan bisha ramadaan sidaynu u noolaanaynaa ma sidii caadiga ahaydee bilaha kale talow mise si ka gaara sida aynu u noolaanayno qodobadaasaynu kaga warrami doonnaa insha allahu aynu xusayno marka hore waqafaat fi lmuqadima waxaa macruufa qofka muslimka ahi wuxuu ogsoon yahay meesha uu ka yimid iyo meesha uu joogo iyo meesha uu socdo saddexdaa arrimood aad buu ogsoon yahay wuxuu ogsoon yahay meesha uu ka yimid ee ilaahay uu ka keenay inay ahayd candhuuf yar ciidba aabbihii aabbaheen laga abuuray candhuuf yarbaa innagu aynu ka samaysannay qofkaa cajiibka ah ee layaab kalebaa ilaahay uu ka dhigay ee caaqilka ah ee ilaahay wakiil dhulka kaga ah halkan waxa aynu u joognaa oo aslu sababi alwujuud waalkhalq lilinsaan bani aadamka abuurka ilaahay u abuuray iyo keenidda uu halkan keenay sababteedana ilaahay isagaa ka jawaabo waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun wax umaan abuurin baa ilahay uhi jin iyo insi inay caabudaan mooyaane tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله إن امتحانيا كأن عمل ونكسن بالإيجايا marka arrintaasi inaynu ilowna ma aha waxii aynu u abuurnayn oo cibaado ah tii ugu sii cajabta iyo ajriga badnayd oo ah ramadaan ayaa ina soo hadhaysay insha allahu tacaala allah nabad haynagu gaadhsiiye taasi waa qodob qodobka labaad ee u baahan muqadimada inaynu isxusuusinno waxa weeye laabudda an natafakar fii cidami fadli illaahi tacaala calayna nicmada aadka iyo aadka u weyn ee ilaahay uuna siiyey haddaynu nahay dadka iimaanka leh islaamka ah ilaahayna cibaadada u waafajiyey kam wa kam imise ummadood baan ashahaadadii haynin oo caalamka aynu ku arkaynaa oo marka aad sidaa u egto aad odhanaysaa caamilatu naasiba taslaa naaran xaamiya waa qof camal falaya oo dadaalaya oo ordaya laakiin tacabuun kala kulmaya xataa waxa khayrha uu samaynayo marka waafajinta ilaahay uu na waafajiyey iimaanka iyo nicmadii u weynayd oo islaamka ah waafajinta ilaahay uuna waafajiyey inaynu ilaahay ugu mahadnaqno oo alxamdu lilaahi aynu aad iyo aad u badinno iyaduna waa midh waajib inagu a weeye macnaa ajallu nicam calayna nicmat lislaam nicmada ugu weyne aynu haynaa waa nicmat lislaam weeye wa nicmat ddiin wa nicmat liimaan ammaano cajiiba oo ilaahay ummadda uu ku aamino aynu xaqiijinno weeye arrinta saddexaad aynu xusi lahayn waxa weeye nicmada ilaahay uuna siiyey oo aynu cimrigeennii dheereeyey jaanis inoo siiya inaynu camal fallo jaanis inoo siiyey inaynu halkan ka sahay qaadanno mar saddexaad jaanis inoo siiyey wakhtiyada qaaliga ah sida ramadaan oo kale inuu ina gaadhsiiyey taasina waa fursad aad u yaabadan fursad in badani ay dadka aanay ka faa'iidaysanin weeye rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummaddeenna ku abaabulaya oo uu ku guubaabinaya furaska inaynu ka faa'iidaysanno oo had iyo jeer qofka cimrigiisu sida uu ku dheeraado waxa weeye inuu fursadda ka faa'iidaysto markaasaa rasuulku waxau idhi iqhtanim khamsan qabla khamsin qofka muslimkaa isagoo la talinaya war shan arrimood intaanay kugu iman qof yahow shan arrimoodood haysata ka faa'iidayso sixataka xayaataka qabla mawtik war qof yahow inta aad nooshahay geerida ka hor ka faa'iidayso hadhow marka uu qofku dhinto waa la laabayaa kitaabkiisii wax sharah iyo wax khayra midna lagama qorayo wuu dhammaaday tijaabadii uu maraya way dhammaatay haddaba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maantaad qof yahow nooshahae jaaniska ka faa'iidee arrinta labaad waxa weeye sixatak ikhtanim aw istafid min sixatika qabla saqamik war intaanad bukoonin qof yahow ee cibaadadu dhadhanka ay kuu samaynayso ee cibaadada aad ku xaragoon karaysa gudashadeeda si fiican u gudanayso qof yahow cibaadaysa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa adiga arkayoo markaad cibaadaysanayso adigoo caafimaad qaba oo jidhkaagu uu nastay wax damqasho aad dareemaysa aanay jirin kama caajisaysid cibaadada si wanaagsan baad u gudanaysa way kuu dhadhamaysaa salaatuleylkii baad dhegaysan karaysaa cilmigii baad dhegaysaaayaa dhegaysan karaysaa qur-aankii baad akhriyi karaysa laakiin kolka aad bukooto waxaa laga yaabaa inaad ama jiifka ku tukato ama faralka uun dirqi aad ku luudo ayaa dhacaysa marka nebigu wuxuu leey war qofyo intaad caafimaad qabta ka faa'idayso wuxuu si raaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa firaaqaka qabla shughlik intaanad mashquulin qof yahow jaaniska ka faa'idayso firaaqa macnaha jaanis intaad leedahay ka faa'iidayso fursadda jaaniska oo qofku marka mas-uuliyado badani fuulaan kuwa ehelka ah iyo kuwa adduunyada ah iyo kuwa ummadda uu hayayo waxoo dhan cibaadadii iyo horumarkii camalka saalixa ah marka uu jaaniska leeyahy siduu gudanayo uma gudan karo waa mid macruufa weeye dadka qaarkood bay dhacdaa salaatuleylka iyo taraawiixda iyo qur-aankaba inay haleeli waayaan iyagoo adduunyo ka shaqaynaya marka qof yow intaad jaaniska leedahay fursaddaa ka faa'iidee buu nebigu leeyahy xadiid kale waxau ahaa nicmataani maqbuunun fiihima kaiirun min annaas alsixatu waalfaraaq laba nicmo waaweyn oo dadku ay haystaan in badanoo dadka ka midabaa ayaa ka dhacsan caafimaadka iyo jaaniska wuxuu nebigu tilmaamo kale calayhi salaatu wasalaam washabaabaka qabla haramik waar qof yahow intaad da'yarta ee dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay ka faa'iidaysa wakhtiga buu rasuulku leeyahy sala allahu calay waslm intaanad gaboobin buu gabowga laftiisu cudurraduu ka mid yahay aan caafimaadkaba lahayn qofku inuu ka sii daro uu sii dabca mooyaane waxba aanu soo biiraynin ee aan rajada lahayn saa daraaddeed soomka iyo salaadda iyo xajka iyo dikriga iyo cilmiga barashadiisa mid waliba waxa uu qofka dhadhan u leeyahay qiimo dheeraada u samaynaya inta uu xoogga leeyahay ee uu dhallinyaro yahay ee soonkii wax tacaba aanu ka dareemayn ee hadduu xajka gudanayo shucuurkiisa iyo dareenkiisaoo soo jeeda iyo isagoo qawiya uu gudan karayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waqinaaka qabla faqri war qobiyow intaad waxayso ka faa'idayso jaaniska ah ee aan faqri kugu dhicin maalmaha yar aad waxayso haddaad waajibka bixin weydo oo sadaqada sunnada aad bixin weydo oo wixii ku dhaafo maalka ahaa ee aad haysa fartun baad hadhow dhexda ka qaniinaysa waxaansa maalmihii aan waxayey talow maxaan uga faa'idaysan waaye maalmihii aan waxayey faralba ay dhaafoo maan xajin oo seke maan bixinin oo cibaadadii caynkaa maan bixinine imika saan u qalleeyaa ilaa waxbaba ma hayee tilmaamahaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ina siinayaa waxaa markaa habboon inaynu noqonno kuwa ku biira kuwuu nebigu ku tilmaamaynayin khayru naas dadka kuwa ugu khayr badan yaa ugu khayr badan dadka wuxuu nebigu uhi khayru nnaasi man daala cumruhu wa xasuna camaluh dadka waxa ugu khayr badan qofka intuu cimrigiisu dheeraaday camalkiisuna wanaagsan yahay riwaayada qaybta dambe xasanka waxay tilmaamaysa waxa dadka ugu shar badan qofka inta cimrigiisu dheeraaday camalkiisuna xumaaday balaa yuu booshaaqaya inan la intaa uu soo jiray wax hagaagsanoo akownka ilaahay ugu jiro khayrin waa yaryahay marka kaasina waa ka dadka ugu shar badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka arrintaana inaynaan fursadda cumriga inaynaan luminin weeye maadaama marka qabriga laga soo baxo su-aalaha ugu horeeya cimrigiisaa la weydiinayaa qofka waxa afraad oo ka mida waxyaabaha aynu isku dultaagi lahay inaad ku talagalaysa bishan alikhlaasu fi nniya in camalkaagu noqdo mid khaalis ahoo ka fog istusnimo iyo ismaqashiin waayo ilaahay baa wuxuu uhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dad yow ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa ka ilaahay ka cabsanaya alla ka cabsigu waa weelka camalka macnaha qofku marka uu taqwo leeyinama markuu ikhlaas leeyahy marka yay dhicin haddaad taraawiix camirayso inaad cid istusayso haddaad salaatuleyl tukanaysa inaad cid istusayso haddaad sadaqa bixinaysa cid haystusin haddaad ciid camiraysa cid haystusin yuu kaaga egaanin camalkaagu mid cid kale aada ula jeedo waxa habboon oo diyaargarowgeenna ka mid noqonaya an nucawida nufuusana calaa dikri illaahi tacaala ilaahay xuskiisa inaynu carabkeenna qabadsiinno oo carabku uu la qabsado alle xuskiisa ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu allaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila dadkii mu'miniinta ahaa buu ilaahay imaan isagoo qirayo u yeedho wuxuu idhi ilaahay xusa xus aad u fara badan ha yaraynina haddaad masaajidka joogto iyo haddaad suuqa joogto iyo haddaad guriga joogto iyo haddaad ehelka la joogto iyo haddaad xafiiska joogto mar walba ilaahay xuskiisa ha ilaawi والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة أي تلماميس وحا أي كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه رسولك صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه حالته صورنا إلهي بحسي جري xuskiisu muu yaray nabiga xaaladihiisoo dhan waa kuwa fuqahadu yidhaahda xataa shardi uma ahayn inuu daahir yahay ee isagoo aan weyse qabin baanu xataa dikriga joojin jirin marka carabkeenna waa inaynu dikriga ilaahay uga dhignaa mid dhaqan u ah dhaqan u ah iyo kelmadda dayibkee wanaagsan ramadaan fursatun muwaatiyatun lidacwati ila allah bisha ramadaan waa inaad isku daydaa dadka ducaadda ah inaad ku biirto ee ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya ee in fara badan keenaya goobaha cilmiga lagu baranayo iyo masaajidada dadku waa dad muslimiin ahoo bisha ramadaan way soo toosaan in fara badan oo ka midihi sidaa dart macnaha khafladii ay ku jireen ayaa deegaanka ku xeerani marka uu wada cibaado iyo noqdo khayr badan baa dad badani soo toosaa bal isku day dadkaa inaad ka mid noqoto kuwa qabqabanaya ee masaajidka ku soo xaraynaya nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam inuu ilaahay qof keliya sababtaada ku hanuuniysababtaada ku hanuuniyo qof keliya ayaa kaaga fiican geela cascas iyo adduunyo badan inaad hesho واحذر مجالس الغافلين واعلم كل يوم مر عليك أنه غنيمة لك waxaad iska ilaalisa majaalista had iyo jeer ay ku uruuraan dadka ka dhacsan ee qaafiliinta ah ee aan baraarugsanayn ee soom iyo salaad iyo wakhti ay marayaan toona aan ka warhaynin kuna xisaabtan maalin kastoo ku soo maraaba inuu yahay haniimad iyo jaanis ilaahay ku siiye marka maalinkaagu yuu dayacmin waxaana aad ogsoonaanaysaa inaanu ilaahay simin dhulkiisa iyo dadkiisa iyo wakhtigiisa wakhtiguna wuu kala fadli badan yahay dhulkuna wuu kala fadli badan yahay dadkuna waa kala fadli badan yahay wakhtiga inagu soo socdaa waa ramadaan waxaa ku jira habeenkii cajiibka ahaa waa wakhti aad u fadli badan oo mawsimu ah cibaadadoo jaaniska iyo midhihiisa la guranayo waad ka faa'idaysanaysaa goobta ugu fadliga badan baad ogaanaysaayo halka uu shaydaanku ka cararee masjidka ah dadka ugu fadliga badan ee ilaahay ku xusuusinaya aqoonta wanaagsan iyo iftiinka iimaanka aad ka sahay qaadanaysana waa inaad ka ag dhowaataa bisha ah sidaynu u nidhi maalin wal oo ku soo maraaba khaniimad buu yahoo waa kuu xisaabsanyo waa jaanis lagu siiyey taasuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa laba nin ayaa soo islaamay oo carabtii ka mid ahaa mid baa jihaadka galayoo wuu ku shahiiday kii kalena sanad buu ka dambeeyeyoo dar ilaahay buu dhintay dalxat bnu cubaydillaah asxaabigii la odhan jiray asxaabta waaweyn ee rasuulka ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu manaam ku arkay kii geeridiisu ay dambaysay sanadka ee aan shahiidin bee dar ilaahay isaga dhintay oo kii kale jannada ka horgalay ayuu arkay nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku kolkuu uga jawaabayay dalxa waxa uu ku yidhi alaysa qad saama ramadaan wasallaa kada wakada wakada rakca oo miyaanu dabadiisowdee ramadaan muu soomin fursad kaa shahiiday aanu helin ayaa kan sanadka sii noolaa uu helay oo aynu bisha ramadaan soomay oo sanadkii intii ragcadood ee cibaadada iyo faralka ahayd buu dee isagu gutay intaasoo ragcadood riwaayinka qaarkood sanadku inta ragcadiisu ay noqonayaan bay sheegayaanba bal intee oo maalin intee oo bilood ayaa uu cibaadaysanayo uu ka dambeeyo kaa hore tegay liiskiisu uu laabmay uu kani helay dee fursad buu helay wey fursaddiibuu ka faa'idaystay sidaasuu shahiidka kaga dheereeyey waa arrin bushaare inoo ah runtii waqfada kaleaynu istultaagi lahayn waxa weeyaan mansiluka manaatu tawjiihi alwal gurigaagu waa meesha ugu muhiimsanee ugu horraysa ee aad ka howlgelayso ooridaada ehelkaaga ubadkaaga intuba waa inaanay ka calafgo'in oo aanay ka qadin khayrka adigu aad waddo ee aad isku daydaa inaad isku weheshataan ilaahay xusuustiisa iyo howlgalka khayrka leh ee aad waddo markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man dalla calaa khayrin ka faacilih qofka khayr tusiya qof kaa la tusiya inta uu hela in la-eg buu ilaahay kan siinayaa kolka uu leeyahay dee waxa ugu mudan dadka kaa agdhow intaa haddii aynu kaga soo gudubno shucuurka aynu qaadanayna iyo dareenka waxaynu baraarujin lahayn khasaa'isu haada shahri bishayna soo qaabilsanaya bilaha waxa ay kaga duwantay dhowr iyo tobankan shay baynu sardin doonnaa ama kaxayn doonaa marka hore waxa weeye inuu yahay axadu arkaani alislaami alkhamsa soomka bishani wuxuu soomanka kale kaga duwan yahay waa arkaanulislaamkii islaamku tiirarku ku taagnaa mid ka mid ah markaad soomayso waxaad ka ilaalinaysaa dumiddii baad islaamka ka ilaalinaysaa sarxigii islaamka iyo fooqiisii baad dhisaysaa waad qurxinaysaa gurigii islaamka waad dhammaystiraysaa taa inaad ogaato weeye buniya alislaamu calaa khams nebigu wuxuu leeyahy islaamku shan buu ku taagan yahay arkaantiisa ka mid a shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wa iqaami asalaah wa iitaa'i azakaah waalxaji wa sawmi ramadaan bisha ramadaan soomkeeda arkaanuislaamku ka mid yahay bishan waxyaabaha khusuusiyaadkeeda inaad xusuusnaato u baahan waxaa ka mid ah waa bishii la soo saaray rasuulkii caalamigahaa sala allahu calayhi wasalam nebiyuna muxamed rasuulkii risaaladiisu ay caalamiga ahaydee isku fuuqsaday rusushii kale oo dhane soo gebagebeeyey ee isagu khatimay khaatamu nabiyiin waalmursaliin bishanaa la soo saaray waa nicmo ilaahay ummadda uu siiyey nicmadii u weyneed ee ummadda la siiyey labaad oo ah qur-aanka bishan baa la soo dejiyey shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan qur-aanka ammaantaa iyo qiimaha iyo tayadaa idiin leh hadda bishan uu yimid bishan uu yimid buu ilaahay bisha markuu ka warramaya rabbi fadligeeda ayuu ku daray in qur-aankuna bishan yimid oo habeenka laylatulqadriga bishan ku jira ayaa ilaahay qur-aankiisa soo dejiyey khaaa'ista bishan waxaa ka mida annahu yudaacifu allahu fiihi alxasanaat wayarfacu darajaat qofka wanaaggii uu bilaha kala samaynayay wuu ka tayaroon yahay bisha ramadaan darajooyinkii bilaha kale aad helaysa way ka darajo badan tahay bisha ramadaan sidaa daraaddeed waxaad ka faa'idaynaysaa jaaniska dadka tujaartaa waxaa la yaqaanaa marka la yidhaahdo halkaa alaab baa la keenayaa carwo iyo macrad la dhigayo oo alaabta takhfiid baa loo samaynayaa shicirkaa la dhimayaa nin waliba halkaa wuu gunucsadaayo wuxuu dhahdaa igaadhsii faa'iido badan aan kaga dhuftoon alaabtaa soo qabsadee dabeedna qofku wakhti badan buu siiyaa inta uu iibsanaya alaabtaa maadaama faa'iido badan uu ka helayo waa meeshii faa'iidada badan laga helaya weeye halkan nabigu calayhi salaatu wasalaam fadliga ramadaan isagoo ka warramaya waxa uu idhi man taqaraba fiihi bikhaslatin min alkhayr kaana kaman addaa fariidatan fii ma siwaah qofka khayr sameeya bisha ramadaan wuxuu ka dhigan yahay qof faral gutay bilaha kale macnaha faralku siduu u fadli badnaa bilaha kale ayaa khayrkii iyo sunnayaashiina bishan u fadli badanyihin wman addaa fariidatan fiihi kaana kaman addaa sabciina fariidatan fii maa siwaah qofkii faralka tukanayay bilaha kale iyo qofkii tukanayay bisha ramadaan faradka qofka bisha ramadaan faradka tukanaya wuxuu ka dhigan yahay toddobaatan faral mid bilaha kala gutay macnaheedu waxa weeye salaada aad la imanayso bisha ramadaan iyo soomka aad la imanayso iyo waajibaadka bisha aad gudanayso toddobaatamaa lagugu dhufanayaa cimrigaagu intee in leeg buu yaqfis ila alamaam cimrigaagu in weyn buu hore u boodaya marka faralkii walaad gudataba hore la salaaddii jamacaad ayaad ku tukatay toddobiyo labaatan darajaa lagugu dhuftay faralkii ood rabadaan dhexdeeda gudatay toddobaatan baa lagugu dhuftay macnaha boqolkii faralkaad gudatay boqol baa lagugu dhuftay marka darajooyinkiisa saa loo eego haddii habeenkaa uu ku waafaqana hadalkeedaba daa bishan khasaa'isteeda waxaa ka mid a annahu mukafir lima baynahu wa bayna ramadaana alaakhar min adunuub waxa ilaahay ku sifeeyaa oo uu ku tirtiraa ramadaantii kal horeyna dhaaftay iyo tan inta ka dhaxayse wixii qofka ka dhaca ee dembiya ayaa ilaahay uu ka dhaafaya bishan marka aynu gallo ee ilaahayna waafajiyaynu bilaabanteed la bilowdo soomkii waxa iska tegaya oo ay soomka ramadaan ay buufinaysaa dembigii horeo dhan qofka muslimkaana taasaa u qiimo badan oo aad ugu fikiraya alsalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun lima baynahun ida jtunibat alkabaa'ir rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayh wasalam waa jaanisyo badan aynu haysanno shanta salaadood inta ka dhaxaysa waa lagu dhaafaa dembiga jumcihii hore ilaa jimcahan dembigaa ilaahay qofka kaga dhaafa rabadaantii hore iyo rabadaantan inta ka dhaxaysa ilaahay dembigu ku dhaafaa haddii kabaa'irta laga dheeraada buuli haddii qofku dunuubta waaweyn uu iska daayo ida jtunibat ilkabaa'ir kabiiradiina ama dembigii weynaana dee masaabiiri kuguma xidhna iyo abwaaliye towbad dhababaad ilaahay uga toobad keenaysa mar haddaad ka toobad keento towbad miyir qabto oo hagaagsan isna lagaa dhaaf ee maaha dembiga weyne inaanu fuqaynin maaha bishan khasaa'isteeda waxaa ka mid a sababun litakfiiri dunuub sheegnay waxaa ka mid a khasaa'istiisa annahu junnatun wa wiqaayatun min annaar nacuudu billaahi min annaar ilaahay waxaynu ka magangalaynaa naarta haddaba gaashaanka naarta la ysaga dhigaa waa soomka soomku sunnihiisa iyo faralkiisaba waxa la isaga dhigaayuu gaashaan u yahay bahasha naarta iyo hanfigeeda iyo holoceeda qofka muslimkii soomkuu ka gaashaamanaya asawmu junnatun yustajan- yastajinnu biha alcabdu min annaar waa gaashaanuu qofku naarta ka qabsanaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam soomka bishan khusuusiyaadkeeda waxaa ka mid ah in khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk xadiidkii saxiixaa sida ku sugan luunka qofka afkiisa iyo urta yar iyo kaarboonka ka soo baxaya marka had iyo jeer uu sooman yahay ilaahay wuxuu ugu qiimaynayaa si cajiiba cadar wal iyo miski walba wuu ka udgoon yahay taasi waxa ay tilmaamaysaa haddii jidhkiisii diifaysan yahay mar kastoo jidhku ilaahay daraaddii uu diif diif u qaado ilaahay dartii uu u hawshoodo ilaahay dartii uu u tababar qaadanayo ruuxdaa kor u kacaysa ruuxda qofku qawi bay noqonaysa mar kastoo jidhkaaga aad ishbaacu khariisati ishbaaca ashahawaati baahidiisa mar kastoo jidhkaaga aad sii dharginaysana ruuxda qofka waa laga yaabaa inay hoos u ciirto labadoodaad sidaa isu weydaaranaya culammada suluugu had iyo jeer ama tibbiga rawxaanigaa ka warrama ruuxigaa waxay idhaahdaan qofku marka uu doonayo maalan qur-aan inuu ku akhriyo qof musaaba oo jin iyo sixir iyo cayn iyo waxaas ay ku dhaceen qof sillanaaday oo la maray ama la derderay markuu qofku qur-aanka ku akhriyayo waxa laga yaabaa waxaa lagama maarmaana inuu diyaargarow sameeyo diyaargarowgaasoo ay ka mid tahay koow inuu soo soomo inuu soo dahaaro qaato inuu hurdada yaraysto inuu qur-aan badan akhristo diyaargarow noocaasoo ah xoojinta ruuxda ruuxdiisiioo qawiya markuu qur-aankiisu qofkaa gaadho yanfac waxbuu anfacaya laakiin haddii kale oo diyaargarowgaasi meesha uu ka baxo awoodda waxa uu akhriyayaa way yaraanaysa almuhim bisha iyada ah udgoonkaasaa u yimaada bishan khasaa'isteeda waxaa ka mida tastakfiru almalaa'ikatu lisaa'imiina xataa yufdiruu ilaa ay dadka soomani ka afurayaan bishan bishan ilaa uu qofka soomani ka afurayo inta uu sooman yahay tuula nahaar maalintii o dhan inta uu sooman yahay malaa'igta ilaahaybaa istikfaar rabbi ku weydiinaysa ilaahay hebel u dambi dhaaf ilaahay hebel u dambi saasay ku wardiyayaan wardiga malaguna lama joojiyo isaga ee waa mid la huba in la aqbalayo waayo malagu marka uu ku tallaabsanayo qowl iyo ficil ilaahay baa u fasaxay oo u oggolaaday marka malaa'igta istikfaartooda ayaynu haysannaa inta aynu maalintii soomannahay innagoo howlaheenna iska wadanna adigoo suuqaaga iska jooga adigoo camalkaaga iska wataa malaa'igtii ilaahay kuu heellan tahay khasaa'ista bishan waxaa ka mida yusayinu allaahu fii kulli yowmin jannatah wayaquul maalin kastaba ilaahay wuxuu qurxinayaa wuxuu qurxinayaa jannadiisa isagoo odhanaya sidan yuushiku cibaadi saalixiin an yulquu canhum alma'uunata waaladaa uma yasiiruu ilayk waxay u dhowyiin addoommahaygi wa wanaagsanaa in dhibaatadii adduunyada ay kasoo dhexbaxaan oo ay halkan soo galaane bal isdiyaari jannadiina markaas isdiyaarinaysa waayo had iyo jeer waxaa la ogsoon yahay cidda wanaagga badani marka ay cid casuumayso meesha ay ku casuumaysaa waa meel aad iyo aad u qurux badan ishuna qabanayso marka ilaahay boqorka haabaa u diyaarinaya awliyadiisa inuu halkaa ku casuumo jannadiina markaasaa la qurxinayaa bisha khasaa'isteeda waxaa ka mid ah waa bisha sabirka sabirku waa shay qaaliya sabirku noloshu dhandhan u sameeyaa sabirku musiibada adduunyada laga gudbaa sabirka bisha laga kasbadaa waa bishan macnaheedu waxa weeye qofku hadduu biyihii iyo sharaabkii iyo afxumadii wixii laga xaaraantinimeeyo naftiisa ka hakiyo wuu sabray mar hadduu naftiisa inagaga filaaday waa qof sabray wey naftiisa kol hadduu gaajada ku sabirsiiyey ilaahay uu ku waajibiyey waa qof aynu ku talageli karno oo xataa cadowga aynu u kaxaysan karna si uu inooga difaaco waa laba arrimoodoo la ysaga qiyaasan karayo laakiin ninka ninsooreedku soomaalidu way eedeeyaano waxay dhaha inaga daa hebel waa nin sooreede nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday maxay uga jeeda waa nin hunguri waa nin ishanan kari waayo wey oo dadkii la jaan qaadi kari waayo oo ka dheereeyey suuratulbaqara aakhirkeeda haddaad akhrido waxaad arkaysaa meligii daaluut lo odhan jiray ee ilaahay uu soo saaray si uu ugu hogaamiyo jihaadka reer banu israa'iil muxuu ku imtixaanay waa idinka tafsiirka dhagaystee de waxay uu ku imtixaanay meel webiye buu soo mariyey markaasaa wuxuu idhi webigaa kakacadda kakacadda waa la haraadan yahay kakacadba i raaci maayo dagaalka i raaci maayo ka laakiin afka haysta ama qurfad yar in yar yar dhadhamiya way raaci karaa intoodii badnayd way cabbeen in yarunbaa ka soo hadhay wuxuu qiyaasayaa ninka amarkii la faree layidhi war biyaha iskadaa ka joogsan waaye inaanu naftiisa xejin karaynin hadhowta marka xabadi dhacdo inaanu xejin karayn waa laba arrimoodoo ee runtii islaasimaya wey marka sabirka oo qofka muslimkaa lagu tababaro ilaahayna abaalmarin weyn ka siiyo bishanaa laga sahay qaataa liannahu naftiiba edab qaadanaysa innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum biqayri xisaab abaalmarintooda ilaahay xisaabla-aan buu ku siiyaa dadka sabra khusuusiyaadka bishan waxaa ka mida fiihi tusafadu shayaaiin shayaaiintaa la silsiladeeyaa hawl hawshoodu ma sahlana shayaaiin shaydaanku waa wax ilaahay uu inagu imtixaanay waynu waynu isku imtixaananna isaguna shaqo kale ma hayo oo aan innaga ahayn innagu inagu jahaysan yahay waanu inaga qarsoon yahay ilaa hadduu inoo muuqanayo waabaynu iska eegi lahayn oo xabadiiyo xunban iskaga ridi lahayne innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahu ilaahay markuu ka digayo wuxuu yidhi isaga iyo colkiisa isaga iyo tolkii isaga iyo qabiiladiisu way idin arkayaan idinkuse ma arkaysaan cadow waxaa kugu khatar badanka difaaca kugu jira wuu ku ikhtiyaali karayaa kaasaa laynagu salida kiiba haddaba bishan ilaahay kartiinadihiisa iyo silsiladihiisa uu ku xidhay idaa dakhala ramadaan futixat abwaabu ljanna waulliqat abwaabu jahannam wasulsilat shayaaiin nabigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam shaydaankaas waa xidhxidhan yahay khusuusiyaadka bishan waxaa ka mid a suuradda laydhaa suurat lqadr innaa anzalnaahu fii leylati lqadri sida ay ka warramayso habeenkaasi meel kale kuma jiro habeenka leylatulqadriga la ydhahdee saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood ka fadli badan ilaa kun bilood waa intaas waxaa laga helaa keriya halkee bisha ramadaan iyaba waa cajiib waa fursadaadii aad u qaalaya khusuusiyaadka bishan iyo waxyaabaha ay bishani la gooni tahay waxaa ka mid ah yukfaru lisaa'imiina fii aakhiri leylati min ramadaan habeenka u dambeeya bisha ramadaan ayaa ilaahay iskaba raacinayaa kuwii markii hore jaanisku uu dhaafay ee wax ku yara si noqdeen habeenkaasa ilaahay dembigii uu ka hurgufayaa intii u dambaysay waa jaanis kale iyo fursad kale lilaahi cutaqaa min annaar wadalika kula leylati min ramadaan habeen waloo bisha ramadaanana xorayntu way jiraysa waa jaanis kale isna xorayntii ilaahay naarta uu ka xoreynaya dadka waa jirayaa habeenkaana waa la ysisi raacinaya khusuusiyaadka bishan waxaa ka mid ah lisaa'imi dacwatun mustajaabatun laa turad qofka soomani waxa uu leeyahay duco la aqbalo si kale haddii loo dhigo waa mustajaaba dacwa qofka sooman waxa uu yahay qof ducadiisa la aqbalo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaau dacwaatin laa turad saddex rabbi bari saddex baryo ilaahay ma soo celiyo dacwat lwaalid wa dacwat saa'im wa dacwat lmusaafir waalidka aabbiyo hooyo ducadiisa iyo baryadiisa ama habaar ha ahaato ama duca uu ku ducaynayo ha ahaatee lama soo celiyo qofka sooman ducadiisana lama soo celiyo qofka musaafirka ana lama soo celiyo saddexdaa soomaalidu waxay odhan jireen saddex kaama hadhaan bay odhan jireen kaama hadhaan kuftin jilib iyo kaba subag iyo kalaam waalid saddexdaa mid waliba uu ku daba taagan yahi kuftinta jilibku haddaad jilibka u kufto waa meel isku ruug ahoo laabmaysooo qofku markuu sii weynaadaba isagooo buusbuuslo ruusruusunbaad arkaysaa oo circiraya oole halkaasaa beri dhaawac iga gaadhay mabuu ogeyn kolkuu dhallinyarada ahaa laakiin wuu soo baxay wakhtigii uu jilcay buu soo baxay subaguna dacar buu kugu kicinayaabay leeyihin kalaamka waalidkuna kol hadduu ku habaaray nabsigaa wuxuunaad ka sugaysaa ubadkaaga ubadkaaga ayaa hadduu duco ahaana ilaahay kuu wanaajinaya haddii habaar uu ahaana habaarkaa ubadkaagaad kala kulmaysa marka kaasina ma hadha bay idhaahdeen iyagu cilmi kale iyo xadiiskan umaba eeginbe tijaabo ayuunbay ku keeneenoo qol qaar show habaar waalid ku dhacay ayuunbay ka arkeen uun tijaabada ah laakiin dee xadiidkaa ka sii horreeyayoo xadiidka ahayd inay ka faa'idaystaan waaya marka fursaddaasi waa kolka aad soomantayna waa la aqbalayaa kolka aad lisaa'imi dacwatun maa turaddu cinda fidrati cinda fidri kolkuu sooman yahay iyo kolka uu afuraya labada jeerba jaaniska u haystaa bal waayo intaas lix iyo toban arrimood baynu sheegno khusuusiyaadka bishan ka mid a waxyaabaha bishan aynu u soconno xaggeeda ee aynu geediga u nahay haddaynu gaadhnaba allahu aclam in dee la gaadhayo in kale ilaan malagii shaqo kale ma hayo inagu inagu jahaysan yahay qaar badanna wuu ka qadimayaa iyagoon bishaba gaadhinbe haddaynu gaadhno bishaynu xaggeeda u soconnaa waxa ay leedahay tilmaamaha qaaliga ah ee koob iyo tobanka bilooda kale aanay lahayn waaya bisha noocaasa haddaba ma inaad ka naxdaabaa oo aad ka sii fikirto shaqada kaa yar waxaysmaysa ama gaajada kugu imanaysa ama wakhtiga kugu dheeraanaya ama hawlihii oo isbedelaya ma inaad ka warwartaabaa mise waa inaad ku faraxdo waa inaad ku faraxdo waa inaad ku faraxdo wey bisha noocaasa miyay habboonta inaad soo jeed badan iyo hurdo badan iyo hadal badan iyo wakhtulimis badan in aad ku qaadato maya dadka qaar baa ku odhanaya turubka waxaanu u ciyaaraynaa oonu dunnada u ciyaaraynaa iyo shaxda iyo shantaladka inaannu isku dhaafinna maxay bisha ah ciyaarta waxaanu u daawanaynaa iyo bahashanku badda soomkaanu iskaga yaraynaynaa habeenkii waxaanu u soo jeedaynaa si aanu dee laylatalqadarka u raadinno iyo kii lacagta siday ee miskiinkii miskiin bay ku odhanayaan dhar uskaga leh ayaa la daydayayaayoo lacag sida oo maaragtay laylatulqadarkiiba saasay ugu ciyaareen xaggaasay u rogayaan habeenkii kaasaan usoo jeedayna taqsiintuna way buuran tahay iyo qaylaadu huuhaaduna way fara badan tahay dabeedna subaxa marka waagu baryo ama salaaddii subax baabuu qofku ka seexanayaa maalintii oo dhanna hurdu isugu bixinayaaba xigmaddii bisha loo keenayba muu fahminba qof ma fahminba waaya addoonka wanaagsan haddaba waxa uu qabanayaa bishan camalladan aynu tirin doonno kayfa naciishu fii ramadaan qabla ramadaan waxaynu dareennay bishaasi khusuusiyaadka iyo cajaa'ibkaa badan inay leedahay haddaba fii ramadaan markaynu gaadhno ramadaan acmaashana aynoo taallaa awalan soomka horta in la soomo oo ilaahay daraaddii loo afxidhnaado min duluuci alfajri ilaa quruubi shams wakhtigaa koobanba markay qoraxdu soo baxdo waxaa lee waagu baryo ilaa intay ka dhacayso qoraxda weliba nicmada innagu aynu haysanno dadkeennan ku nool dhulbadhaha adduunyada iyo deegaankan caalamka ka mid a jaanis weyn baynu haysannaayo dad badanoo caalamka ku noole aanay haysan meelaha qaarkood baa waxaa laga soomaa sida waqooyiga iyo galbeedka adduunyada waqooyiga adduunyada gaar ahaan waxaa laga soomayaa mararka qaarkood sideed iyo sagaal iyo toban saacadood marbuu habeenku afar noodaa maalintuna labaatan tahay bal ka warran adoo lagu dadkeenna loo laydhaaba labaatan sooma ka warran labaatan saacadood ama sideed iyo toban waa imise waa maalin iyo badh qofkii oo la ydhaahdo maalin kaynu maalin ugu taaglaanah ee quraacda iyo dabeedna casheeye qadadii un ka maqanta oo la yidhaahdo siddeed iyo toban saacdo ama labaatan soom arrin cajiiba wey in badani way fashilmi lahayd marka soomkaasi waa waajib rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uhi kullu camal bni aadama lah walxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci mi'ati dicfin ilaahay baa xadiisulqudsu nebigu ka wariyo wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi cibaadada kale oo dhan ibni aadam isagaa leh soomka mooyaane ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bih kan isagaa anaa ka abaalinaya macnaha abaalmarin oo aan cibaadooyinka kale lagu helin ayaa tan lagu helayaa wuxuu ilaahay ku sababeeyey qofkan soomkiisu inuu macno u sameeyey yatruku shahwatahu wa dacaamahu wa sharaabahu min ajli u fiirso wuxuu daayey wixii uu doonayay iyo raashinkiisii iyo sharaabkiisii muxuu daayey min ajli aniga daraadday maaha cid kale isma tusayo maaha gurda raacis iyo dadka uun ku darmo min ajli aniga daraaday buu laha yidhi waa xadiisulqudsi weyn laba jeer buu farxayaa labadaa maaragtay marka uu afurayo markuu ilaahay la kulmo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam isagoo waajibkan ka hadlaya man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi marka soomkaas waa shayga inoo ugu horeeya faradka ah ee inoo yaalla kutiba calaykum siyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilahay dadkii muminiintaa buu u yeedhay soom baa laydinku waajibiyey bishaa waa amar waxa labaadoo inoo yaallo aynu u diyaargaroobaynaa in sha allahu alqiyaam alqiyaamu fiih maalinkii waynu soonnay habeenkiina waxaynu ku camiraynaa cibaado iyo sarajoog baynu ku camiraynaa ee ma aha habeenkiina hadal badan iyo cunno badan maalintiina hurdo badan ma aha sidaasood u fahamtaa waa qalad weyn waayo nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbi bisha ramadaan qofka qiyaam sameeya qaama istaaga fadhiista maaha fadhi kudirirka maaha fadhiista lama odhanin qaama baa layihi ka istaaga sida tacmiirta habeenkii loo fahmaye bisha noolaynteedu waa qaama inaad istaagto wey ee inaad fadhiisato oo aad fadhiga ku daldasho maaha isaga oo rumaysan waxa loo ballanqaaday ilaahayna ajir kaga doonaya qiyaamka ah waxa loo dhaafaa wixii dembi ahaa ee horreeyey oo laga yaaba qofku inuu aanu ereygaas aada ugu sii fiirsanin wixii dembi ahaa ee horreeyaa laga dhaafaa qofka muslimkaa uma darna waxa uu waaye adduunye ah waxa dhaafo ah calafah uu filaya laakiin waxa u daran dembiga saaran leannahu dowladiisuna kama dhaafayso tolkiisuna kama dhaafayo ehelkiisa ugu dhowina kama dhaafayo dembiga miyaad maqashay cid lagu leeya dembigay dhaaftaa meel kaleoo ay ka soo fulayso lagu leeya halkaasaa loo howlgelayaayo dembigaa lasoo dhaafaya halkaasaa lagaga soo dhaafaya hadduu sheego qof in meel kale dembiga lagaga dhaafayo wuu hallowsan yahe ha la hanuuniyo ilaahay unbaa dembidhaafka bixiyo keligii waxaa lagu helaa qiyaamkaasuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam rabbunaa subxaanah wuxuu ku xusay suurat lfurqaan aayadda afar iyo lixdan wuxuu sifeeyey awliyadiisa ammaanta leh ee magacooda uu bixiya waa cibaad raxmaan cibaad raxmaan waa addoommaha ilaahay ilaha raxmaanka addoomihiisa kol hadduu qof ilaahay addoon u qiro wuxuu gartay weeye shaqadiisi ayuu kaasi gartay ilaahay baa inuu fahmay noloshii iyo wixii ugu qaalisanaa qofku noqon lahaa buu ilaahay uga markhaati kacay وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما waxa aayadda ilaahay uu ku ammaanay awliyadiisa uu jecel yahay waa kuwa habeenkii barya iyaga oo sujuudsan oo sara jooga salaadu ilaa waa intaas mar waa taaganta marna waa sujuudsanta arkaanteediibay ka mid yihin saasaa ilaahay awliyadiisa ku ammaanay waxaa kaloo inoo yaalla bishan aynu isu diyaarinaynaa inaynu wixii aynu haysanno qayb uga baaskarayna bixinta waxa ilaahay uu inagu arsaaqee maala inaynu qayb diyaarinno ka badan intii hore aynu bixin jirnay bilaha kale sakadii waa halkeedii oo waa la bixinayaa laakiin sadaqo kale oo ka badan tii bilihii hore ayaad diyaarinaysa leanna suuqeeda qaalaya suuqeeda iyo ajrigeeda ayaa bishan aad iyo aad u qaalaya marka si jaanisku aanu kuu dhaafin oo sadaqadii ay ugu dhiganto dee intee oo bilood sadaqa la bixin lahaa waa inaad kordhisaa waxaa ka mida sadaqada qur-aanku dhiirinaya idcaamu dacaam raashinka oo dadka la siiyo nusuusta aad iyo aad bay u dhiirisaa qur-aanka kusoo degay maka iyo ka madiine kusoo degay iyo axaadiidta rasuulkaba idcaamu acaam waxaad arkaysaa raashinkoo la quudiyo iyadoo ammaanaysa raashinkoo dadka la siiyo xataa lacagta iyo waxyaabo kale dhar iyo ma sheegna idcaamu acaam baa sheega raashinka waayo hungurigu iyo baahida cunnada iyo cabiddu way ka daran yihiin waxa kaloo dhan dadku waxay odhan jireen mahmaa soomaaliyeed baa tidhaahdaa haddii nin waxaad cunto uu kuu diido muxuu leeyahay qofkaas ha dhinto hadduu kuu diido waxaad dhaqatana ha dhaqduu leeyahay waxaad dhaqata hadduu kuu diido waabuu ku dhiirinayaa dhaquu ku leeyahay laakiin wax dhuuniya hadduu kuu diido dhimuu ku leeyahay mar hadduu wax yaraad afkageliso cunnaa kuu diido waxba kulama hadhin marka islaamku wuxuu leeyay gurmad ha la fadiyo dadku yay dhimanine oo dhimasho gaadhine dhuuniga ha loo ogaado wayudcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nudcimukum liwajhi اllaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura cidday wax siinayaanba saasay leeyihin ilaahay un baanu abaalkaga doonaynaa waxba adiga kaagama rabno qofkii waanu siinaya dacaamkiina dee masaakiintii waabuu ku qaaliyoobay imminka masaakiintii dacaamka wuu ku qaaliyoobay ee warwariyo walbahaar baaba qabtayba ay qaar badani leeyihin war ramadaanna way soo socotaa boqolkiiba shan iyo afartanna bariiskii iyo sonkortii iyo daqiirii way qaaliyoobeen talow sidee la odhan mid noocaasoo warwarsan kaga farxi oo haddana kaga farxi ha kala badbatee waaya salafuna saalix sidaasay ahaayeenoo waxay ku tartami jireen qof waliba inta uu quudinayo bishaa nimankan carabtu had iyo jeer dee degendegam arrinkoodu ha iska ahaadee haddana marka aad joogto waddammada carabta waxyaabaha isugu faanaa waxaa ka mid ah hebel imis u afuriyaa waxyaabaha isugu faanaa weeye qofka dee kollay muddo soo joogay u arkay markaasuu ku leeya wuxuu afuriyaa boqol qof dee hebel baa ka badanoo saddex boqol buu isagu afuriyaa waa dhayli maalin walba markaasaa xoolo fara badan ay soo iibsadaan raashin badan la soo dhigaa hudheello badan la kiraystaa qofkaasi lacag fara badan buu u baasgaraynayaa inuu shan boqol oo qof afuriyo si ay dadku usii kala hayn rooyiin waa khayr iyo baraka ayna dheer yihiin iyo islaamka oo muddo soo dhaqay samaaxaddii iyo raadkii wanaagsanaaya uu kaga tegay innaga waxaa laga yaabaa dee mid ardaagooda ama dee dhowr ardaagooda ahoo rabadaanta kusoo urura taajirka mooyaane inaanu u dareeminba halkaas macno ballaadhan inuu ku jiro ummad badan oo la afuriyo siyaabo kale waa laga yaabaa inay tijaarteennu waxu bixiyaan laakiin mashruuca noocaasa ifdaaru saa'im la yidhaahdo qofkii soomanaa in la afuriyo iminkaa la soo barbaranayaa baynu odhan karnaa oo dadkeenna muxsiniinta ayaa ay soo barbaranayaan waa laga yaabaa qofku hadduu toban kun oo dollar u baasgareeyo oo uu idhaahdo tobankaa kun oo dollar dadkaa lagu afuriyo inay afar boqol oo qof mar muxsiniinta magaalada kal hore nin ka midii ilaahay khayra siiye masaajidka wax ka afurin jire waxaan u malaynayaa ilaa toban kun oo dollarba afar boqoloo qof ku afuri jireen ramadaan oo dhan maxayin tobanka kun dee waxaa laga yaabaa inay si yarba ku dhaafaane marka mashruucaas isaguna aad iyo aad buu qaali u yahay ha lagu baraarugsanaado dad badani xaafadaha ha ilaawaan dharikariskana ha iska daayaan marka dhuunigoo kala noocnoocay bato rasuulka sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy tudcimu acaam wa taqra'u salaam calaa man carafta waman lam tacrif qofka muslimkaa markuu dhiirinayo tilmaamaya nebigu wuxuu leeyahy raashinka bix salaamtana ku akhri macnaha dadka salaam ku aad garanaysa iyo ku aanad garanaynin labadaba wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman kaana lahu milu ajrihi hayra annahu laa yunqas min ajri saa'imi shay xadiidkii saxeexaa jaamicualjaamic buu ayuu ku ansixinaya albani xadiidkaa saxeexaa nebigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka qof soomana furiya kan sooman inta uu soomkiisa ka helay ajriga in laegunbaad adigaaga afuriyayna leedahay ilaahay ma waxbuu waayaa ilaahay qasnadiisu cidhiidhi ma aha faqri kama warwara subxaana marka haddii aad qof sooman afuriso soomka ajriguu ka helay ayuunbaad adigu leedahay adigii waad sooman tahay kaagii ilaahay kuu qor haddaad konton qof afurisayna kontonkoodii ajrigae heleen xagga soomka ka heleen baad adna leedahay dhiirigelin ka weyn maad arka waa cajiib waa horukac kale oo isaguna runtii waxyaabaha ay habboonta inaynu ku tartanno ka mid ah ee loo howlgala xaafadaha iyo masaajidadaba waaya waxa afraad oo ka mid a waxyaabaha aynu diyaargaroobayna alijtihaad fii qiraa'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa in aynu ku dadaalno nasiib weyn buu leeyahay qofka ilaahay qur-aanka baray wuxuunaad qiyaastaa farqiga idiin dhexeeya adigiyo walaalkaaga kale ee aan qur-aanka akhriyayn walaalkaaga kale ku ag fadhiya masaajidka een qur-aanka lafdigiisana garanaynan akhriyi karaynin macnihiisana aan garanaynin dee wuxuu u baahan yahay in ilaahay looga turjumo adiguna ilaahay baad afgaranaysa isaguna wuxuu u baahan yahay in looga turjumo oo hadalka ilaahay loo fasiro farqi baa idin dhexeeya haddaba nicmada ah ha gadin nicmadaha ka qadina bisha ramadaan xooji oo qur-aanka akhrintiisa aad iyo aad u badi intii hore in ka badan lidaalik baa salafuna saalix waxa ay qaarkood dhammayn jireen afar iyo labaatanka saacadood ayay qur-aanka dhammayn jireenba sida cumaan ibnu cafaan iyo yaqdimu lqur'aana kulla leylatin mara habeenkiiba ama afar iyo labaatanka saacadood mar buu dhammayn jiray soddonka qur-aanka leanno kolka qofka qur-aanka carabkiisa uu barto isagaa iswadaya waxaa laga yaabaa halka aad ka akhriyayso adigu afartan daqiiqo inuu si caadiya isagu rubuc u ahriyo shan iyo toban mirir u ahriyo oo saacaddii u akhrihi kara afar jis dee dhowr saacadood buu qur-aankiiba kaga soo baxaya isagoon jajabinin ilaan waa uu shubmayaa qur-aankiio si wanaagsan buu akhriyi karayaa rasuulku sal allahu caleyh wasalam marni weydiiyu uhi qur-aanka intaan ku dhammeeyaa wuu soo waday wuu soo waday wuu soo wadoo bil buu markii hore yidhi bil buu ihi haddana wuu ka soo yaray markii dambe saddex cisho buui laakiin ibnu rajab alxambali imaamkaa weyne markuu sharxaya waxa uu leeyahay wakhtigaa saddexda lagu koobay waa wakhtiyada caadiga ah ee wakhtiga fadliga badan ramadaanta iyo wixii la mid a wakhtiga fadli badan iyo goob fadli badan sida ramadaan iyo xarameynka iyo markaad joogto inaad ka badisaa way wanaagsan tahay buu leeyahy arrinta shanaad ee inoo habboonaynu u howlgeli doono una diyaargaroobaynaa waxa weeye aljuluusu fi lmasjid masjidka inaynu badsanno masjidka inaynu badsanno weliba dariiqada loo badsanaya waxaynu ku dhiirigelin lahay inaanu hurdo noqonin meelahaagaa intooda iska soo seexato masjidka in aad u timaado salaada iyo qur-aanka iyo cibaadada la tukanayo iyo cilmiga dhagaysigiisa iyo ictikaaf inaad u timaado weeye innaga waxaa iska caada ah bisha ah dadku meelaha kaley seexanayaan intay ka yimaadaan buu masaajidku budh noqonayaa u buuxsamayaa hurdo dadku had iyo jeer kolkay meel seexdaana dee waa laga yaabaa urino inay kaaga baxda meesha oo wax kaa siibtaan in xashiish badanna uu yimaadana waa suuragal masaajidkii in hawl badan iyo dulin iyo wax ku yimaadaan way dhacdaa waxaasoo dhammi dhibunbay ku yihiin masaajidka iyo nadaafadiisa isku da inaad meel kale soo seexato laakiin wakhtigaad masaajidka seexanaimanaysa u noqdo wakhti aad soo jeedo oo si kale u camirayso waaya waxa lixaadoo habboon alictikaaf nebigu calayhi salaatu wasalaam toba maalmood buu ictikaafi jiray bisha ramadaan masaajidkuu laasimi jiray baasha adduunyada uu madaxa ka saari jiray oo halkaasuu soo degi jiray isku day baltaana waaye qofkii ay u suuro gasho ee ilaahay adduunyo siiye dadku isku mid maahee waxyaabaha bisha ramadaan habboon waxaa ka mid ah ee lagu camirayo alcumra in lagu cumraysto baytullaahi alxaraamka qofka ilaahay adduunyada u dhiibay oo dayuuradaasii raaco oo uu ramadaan dhexdeeda cumro soo guto waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi alcumratu ila alcumra kafaaratun limaa baynahumaa labada cumro inta ka dhaxaysa ilaahay dembiguu ku tirtiraa marka wax walba isku hel labadii salaadood waa lagu dhaafayay dembiga labadii ramadaan inta ka dhaxaysa lagu dhaafayay labada cumro inta ka dhaxaysana waa lagu dhaafayay intaasoo jaanis isugee wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam faida jaءa ramadaanu faactamirii faina cumratan fiihi tacdilu xaja ama xajatan maci cumrada bisha ramadaan la cumraysanaya xaj bay u dhigantaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix cumrada bisha ramadaan qofku uu soo cumraysanayo waxay u dhigantaa isagoo xaj gutay riwaayada qaarkoodna waxay leeyihin xaj aniga uu ila xajay buu nebigu marka malaha waaba laynagu yara adkeeyo waxba dadkii cumradu maabay adag tahay jaaniskaa ciddii heshaana inay ka faa'iidayso weeyaan dhinacaas waxa waxyaabihii bushaarooyinkahaa ee ina dhiiri gelinayay ee inagu abaabulayay soomka bisha ramadaan inaynu u diyaargarowno inaynu u diyaargarowno diyaargarowgeennaas oo aan noqonaynin mid maadiya laakiin mid macnawiya weeye kaynu dhiirinayna maalmaha dadku bakhaaraday aad u camiraanoo raashin badan baa la urursadaa oo ciid iyo dhar badan baa la urursadaa waxaasoo dhan maha ka laga hadlaya intan waxaanay nusuustu dhiirinaysaynu ka soo warramayna waa diyaargarowgii macnawiga waxaa kaloo dhan wuu iska imiman doonaae oo arsaaqadaaba iska badbadanbe laakiin horta xaggan ka fuudhiyeen tanaa miftaaxa laftiisa noqone miftaaxa waxaan yaryarka ah ee aad doonaysa la cunayo la xidhanayo miftaaxoodu waa xaggan ilaahay baa yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu qofka ilaahay ka cabsada faraj buu u furayaa walag waa bushaaro wuxuu ka arsaaqayaa meelaanu filaynin qofka ilaahay ku tiirsada wuu ku filan yahay ee yuu qawadin ama yuu saloogin markayn intaa ka soo gudubno dhinaca axkaamta ayaynu u baydhi lahayn si aynaan uga qadin waxyaabaha waajibaadka ama soomka waxyaabaha soomku dee axkaam buu leeyahay taa waxaa laydinku akhriyi doonaa duruus insha allahu tacaala waxaynu sii baraarujin lahay inuu soomka waxyaabaha buriya ee aad kol inaad sii ogaato tahay markaad cibaadada binayso haddii aanad garanaynin waxa kaa duminaya dee waxaad noqon kartaa qof hoostogulna dhaaminaya adigoo dhis ayaad duminaysa haddana bal dhegayso waxaa burinaya galmadii baa burinaysa xaaska iska ilaale weliba maalmaha u horeeya qofka hamadiisa waxunbaa kasii noqda gaajada iyo iyo hamadii waxbaa isku dhalaalo xayraanku u kordhaaya bal isilaali ninkii xaas leh waa maalmaha u horeeya marka dambe way jabtaa waaya waxaa kale oo isagoo biyihii taranka iska soo daaya qofku waa jebinaysa cunnadii iyo cabiddii hadduu u badheedho waa jebinaysa guluukoostii hadduu isku mudo maashi guluukoosta la odhan jiray xaqnu libra almuqadiya allatii yustaghnaa biha can icaam waa guluukoosta haddii lagugu xidho waa burinaysa haddii dhiig lagugu shubo waa burinayaa ooridii ama gabadhii ruuxii dumarka ahayd haddii dhiiggii caadada iyo kii dhalmadu uu ka yimaado waa burinayaa hadduu qofkii iska shubo dhiiggii waliyaa qaarkoodna toobinkay ku dareene laakiin hadduu dhiiggii iska shubo waa burinayaabay a'immada qaarkood ku tegaya hadduu iska hunqaaciyo soomkiisii waa jebinayaa waxyaabahaasi baa ka mida mufataraadka waxaynu raacin lahayn oo iyaduna halkan kumuush maynaan xusina laakiin iska macruufa qofku hadduu gaaloobo ilaahay baynu ka magan gallay erey gaalnimo ahi hadduu qofka ka soo yeedho soomkiisii wuu burayaa maalintaa waa inaanu waxba cunina inta hadhay waa inuu afxidhnaadaa soona qalleeyaa diintuu caayay ama ilaahay buu caayay ama nebiga ile qaar wadwaadahoo jaanjaan ah oo lagu salliday afxumadaasi way badan yihiin haddii erayadaasi ay ka soo yeedhaan soomkiisii wuu jabay maalintaa ha tirsado ha soo qalleeyo ilaahayna ha u toobad keeno maalinka inta ka hadhayna ha afxidhnaado waxyaabaha aynu iyagana si dhaqsaa u dareerin lahayn gefafka ah nuqsaamaha ah dadka sooman in lagu baraarujiyo ay tahay si ay uga feejignaadaan waxaa ka mid a iyaga oo ilaawo niyada habeenkii iska niyood oo cibaadadan cibaado waliba niyad ay ku xidhantahay buu nebigu uhi innama alacmaalu binniyaat habeenkii soo niyood wax la akhriyayaa ma jiro nawayt sooma qadin ma jirto laakiin habeenkii waa inaad aroorta inaad soomaysa ku talagashaun suxuurta waa in la dibdhigaa siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahaa suxuurta xagga waaga u dhowee ha isku dayin inaad inaad seexato inta ka dhaxaysa suxuurta iyo salaada subax intood dibirto haddaad barkimada dheeraysato salaaddii subax ma jirto salaaddii subax kaa dhimanta leannahu markaa waxa imanaya hurdo badan baa imanaysa oo dhiiggii maskaxda wuu ka soo shubmayaayo gurmad waxa loo samaynayaa waxaan caloosha aad ku gurtay sidii loo ridqi lahaa ayaa xaggaas u ka howlgelaya dhiiggiibaa maskaxda ku yaraanaya dabeetna hurdo dhaqsaabaa imanaysa marka isku day inaad dahaaro qaadato salaad wixii aad tukanaysa tukato qur-aan wixii aad akhriyaysa aad akhrido marka aad suxuurato sidaana salaada subax ku tagto waxaa ka mid ah had iyo jeer cunnadii iyo cabidda inaan la badsanin cunnadii iyo cabidda si caadiya ha ku ahaadeen laakiin ha kordhin oo ha odhani meeshii gaajaa soo korodhae aan hore u jiri jirine cunnadana kordhi sidaa ha u fahmin laakiin cunnadu ha yaraato tababar baad ku jirtaa dhiboobaad tababar baad ku jirtaa qofku marka uu tababaranayo inuu golongolaabaa la doonaya oo boggiisu uu yaraado ee ha dibirina iska ilaalin salaadaha jamaca la ogow oo cajsiga iska ilaali salaadaha jamac ku tukaad iyo jeer iyaynaan yaraysanin carabka ha la ilaaliyo bisha ramadaan bahalka carabka la idhaahdaa aad buu u khatar badan yahay waa balaayo miliqsanaysa yuu kula soo kici inuu naar kugu riixi wakhtigeenna iyaynaan ku luminin sidii horeba aynuu soo sheegnay ciyaarta iyo waxa bilaa macnaha ah iyo waxa wakhtigana wakhti qaaliya in yar oo ka midii dhulkayay kaaga dhaceen waa inaad isku daydaa inaad ku camirto cilmi iyo cibaado iyo dacwad iyo salaad iyo soon iyo sadaqa iyo qur'aan iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar intaa ku camirba meeshuuba khayrku ha buuxiye salaada taraawiixda oo dadka qaarkood ay ka tagaan salaada taraawiixda qofka la tukadaa imaamka la bilaabee la dhammeeya isagoo habeenkii oo dhan cibaado u taagnaabuu u dhigmaabuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxaynu aragnaa habeen habeennada hore masaajidada in meel laga maraba la waayaba dadku ay soo buuxsamaan marka dambena boqolkiiba lixdan ay ka tagaan marka sidaad ku bilowday ku dhammee allahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ducadii nabiga ka mid ahay ilaahayow dib ha ii celinin intaan horu maray haddaad hore u dhaqaaqday bisha qaybteedii hore jaaniskuba maalmaha dambuu ku jiraaye bal dib ha u noqonin ilaahay dib inooma celiye gaar ahaan in jaaniskaa laga faa'iidaysta habeenada u dambeeya waxaad ku soo jeedaysaa inuu noqdo waa waa wax khayr leh waxa waxyaabahan aynu isaga digayno ka mida maalkoo lagu bakhaylo sakadiioo qofkii aanu bixinin isagoo ducadii iyo jaaniskii qaafil ka noqda ducadana aad iyo aad de waataynu soo marnay iyadana qofku yuu qaafil ka noqonin waxyaabaha aynu sixi lahayn waxaa ka mida dumarku marka ay masaajidada tegayaan waa inay la socdaan ragga si ay u asturnaadaan oo karaamadoodu ay maaragtay u dhowrsoonaato waa in inamadooda iyo walaalahood iyo hablo ay raacaan raggooda oo aanay keligood soconin iskana ilaaliyaan wixii udgoona ee ka soo uri karaya waa waxaan sax ahayn haddii arrimahaas yimaadaan oo ciday raacda aanay jirin ama waxyaabahaasi ka warayaan gurigeeda ha iska joogto inahaasaynu kusoo gaabin lahaynoo saacaddii naga dhammaatay guud ahaan kolkaynu soo ururinno gafafkanoo la saxo waxay naga horreeya ama bishay naga horraysa qaalinimadeedaynu dareenno iyo sida aynu bishaa dhexdeeda u noolaanayno iyo waxaynu ku camirayno intaasay kelmaddeennu kusoo urursanayd wixii sawaabahaynu sheegnay ilaahay xaggiisuu ka yimi wixii gafa waa shaydaanka ilaahay baanaynuga toobadkeenaynaa ilaahayna ka sheegaya ka loo sheegayaba ha inagu anfaco jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu